إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay agaasimihii xeer ilaalinta dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii tagay fulisay silsilado weeraro ah dhalinyaro soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday magaalada minneabolis ee dalka maraykanka maamulka yahuudda ayaa jabsaday barta guutooyinka militari ee cisudiin alqasaam ku leeyahay internetka darawallada gaadiidka ku kaxeeya muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa ka cabanaya dil iyo dhac ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo korona ka bakdin qaba ayaa xirtay maaskarada wejiga xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kow iyo labaatanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa muqdisho ku dilay agaasimihii xero ilaalinta dowladda federaalka waxaa xalay magaalada muqdisho ka dhacay fal dil ah oo uu askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka u geystay sarkaal muhiim ah oo ka tirsanaa xeer ilaalinta dowladda federaalka askariga dilka geysta ayaa ka mid ahaa istaafka wasiirka waxa lagu yeero cadaaladda ee dowladda federaalka xasan xuseen xaaji xilli gaariga wasiirka uu maraya wadada maka almukarama ayaa askari ka mid a ilaaladiisa wuxuu furay rasaastaas oo markii dambe ku dhacday agaasimaha waaxda it-ga ee xeer ilaalinta dowladda federaalka xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka sulaymaan maxamed maxamuud ayaa ka tacsiyey dilka agaasimaha isagoona sheegay in maxkamad la soo taagi doono askariga dilka geystay ciidamada dowladda federaalka ayaa wadooyinka ku mara xasilooni daro iyo cabsi ballaaran waxayna taasi keentaa inay furaan rasaas aan loo meeldayin oo ay waxyeello ka soo gaarto dadka shacabka ah iyo mararka qaar xubno ka tirsan dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii tagay fulisay silsilado weeraro ah warbixinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena haashim cabdinaasiir toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo kala duwan kuwaas oo ka kala dhacay wadamada soomaaliya iyo kenya islamarkaana beegsaday shisheeyaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddii aynu ku horeyno magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho horaantii toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxay martigelisay weerar xooggan kaas oo ka dhacay nawaaxiga dekedda magaalada muqdisho weerarkaas waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana lagu dilay laba askari halka ay ku dhaawacmeen sideed kale isla maalintaas qarax xoogan ayaa degmada hurwaay ka dhacay ee magaalada muqdisho waxaana lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha gaari ay wateen ayaana burburay ciidamadii saarnaana dhimasho iyo dhaawac ayay halkaasi ku noqdeen talaadadii aynu soo dhaafnay deegaanka weydowe ee duleedka magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday gaari dagaal oo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale toddobaadkan waxaa sidoo kale tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga dowladda federaalka waxaana dilkiisa geystay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii arbacada qarax ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee safaaradda qatar ee magaalada muqdisho oo ku taalla xaafadda taleex waxaana lala eegtay gaari ay lahaayeen ciidamada booliiska dowladda federaalka qaraxa waxaa lagu dilay laba askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo uu midkood xoghayn u ahay taliyaha booliiska dowladda federaalka shabeellada hoose qarax xoogan ayaa gaari nouca beebaha ah oo ay wateen ciidamada shisheeye waxaa lagula eegtay ceelasha biyaha halkaasna waxaa lagu dilay afar askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale duqayn lagu garaacay saldhig ciidamada shisheeyaha ugandha ku leeyihiin degmada qoryooley waxaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan shisheeyaha jimcihii aynu soo dhaafnay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hortegay weerar ciidamada bangaraafta ay ku soo qaadeen deegaanka mubaarag waxaana halkaasi looga dilay saddex askari halka ay ka dhaawaceen afar kale iyadoo ay mujaahidiintu gubeen gaari ay wateen ciidamadaasi shabeellada dhexe maalintii axadda waxaa ka dhacay howlgal qorshaysan oo lagu qaarajiyey xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle oo lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud xuurshe kaas oo gacanta lagu dhigay isagoo kusii jeeda magaalada muqdisho waxaa sidoo kale maalintii xigtay kabiin ka dhacay duleedka balcad kaa oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo sahay u siday ciidamada burundi waxaana ku dhintay saddex askari halka lagu gubay gaari booyad ah waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen saanad militari walaayada baay iyo bakool weerar qarax ah ayaa lagu weeraray bar ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed maalintii sabtida ee toddobaadkii hore waxaana goobta ku dhintay afar askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale maalintii xigta ee axadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar qorshaysan ku qaadeen saldhigga ciidamada koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka owdinle halkaasna waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro askar ah haddii aynu eegno dhanka jubbooyinka waxay toddobaadkii hore martigelisay weerar dhowr ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland arbacadii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada kenyaatiga ku leeyihiin deegaanka hoosingow oo dhaca xuduud beenaadka kenya iyo soomaaliya waxay sidoo kale mujaahidiintu weerareen bar kontarool oo ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka yontooy ee dhaca duleedka magaalada kismaayo halkaasna waxaa saacado gacanta ku hayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay ku qaadeen mujaahidiintu saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka kulbiyow waxay kaloo khamiistii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigyada kenyaatiga ee deegaanka hoosingow iyo kudhaa halkaas oo ay ka dhaceen khasaare kala duwan gobolka bari oo uu ka arrimayo maamulka puntland ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen howlgallada toddobaadkii lasoo dhaafay mujaahidiinta ayaa duqeyn iyo weerar isugu daray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland oo saldhig ku leh deegaanka galgala ee buuraleyda golis ugu dambeyntii dhulka n f d ee ku jira gacanta dowladda kenya toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay weeraro abaabulan oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ciidamada mujaahidiinta ah ayaa weeraray saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka faafi ee dhaca gobolka gaarisa waxaana halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro askar ah iyadoo lagu gubay saanado militari weerarka kadib waxaa goobta ku soo degay laba diyaaradood kuwaas oo qaaday dhaawacyada iyo meydadka ciidamada kenyaatiga khamiistii lasoo dhaafay waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar culus ku qaadeen saldhig ballaaran deegaanka karkara oo ka tirsan gaarisa ku leeyihiin ciidamada kenyaatiga toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ka mid ahaa toddobaadyada uga howlgallada badan marka la eego weerarada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee beegsaday shisheeyaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dagaalanta soomaaliya iyo kenya waxaana hadafkeedu yahay in dalka laga xoreeyo shisheeyaha maamul islaami ahna laga taago sida ay marar badanba sheegeen hogaamiyaasheeda oo saxaafadda la hadlay saddex ruux dhallinyaro soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday magaalada minneabolis ee dalka maraykanka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena abuubakar ibraahim saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada minneabolis ee dalka maraykanka ku geeriyooday saddex qof oo ahaa dhallinyaro soomaaliyeed kuwaas oo la sheegay inay isticmaaleen dawooyin sun ah halka sidoo kale ay weli la xanuunsan yihiin qaar kale dhallinyarada isticmaalay dawooyinka ayaa tiradooda waxaa lagu sheegay ku dhowaad afartan ruux waxaana isbitaalada minneabolis la dhigay siddeed qof oo ka mida dhallinyarada kuwaas oo laga dayrinayo xaaladooda caafimaad boosteeyo jaamaco ah haweenay ku dhaqan magaalada minneabolis ee cariga maraykanka ayaa sheegaysa in muddooyinkii dambe ay aada u soo badanayeen dhallinyarada soomaaliyeed ee isticmaalaya dawooyinka islamarkaana sababi kara xanuuno kala duwan waxay u egtahay ciyaalkeenii hadda samarkan saa-id inay wixii waa dhexdaas xoogaa way damtay rabadaankii iyo covid nneteen-kii iyo wixii ay yareeyey laakiin hadda maalmahan aan hadda ku jirno saa-iday waxay noqdeen waxaana la arki doonaa ilaahay ma ka rajeyno laakiin waxay u badan tahay ka badan inaan arki doono marka prevention sida uga taxadari laheen inay sooma adduun inay isku imaato minnesota inaa gacmaha lays qabsado arrintan laga hadlo community ahaan masaajidiyada maxaa la dhahayay moolasha laftigooda ina inaa waxaawaay la taxadaro oo la diyaarsanaado soomaali badan ayaa ku dhibaataysan dalalka maraykanka iyo yurub kuwaasoo la bedelay dhaqan ahaan iyo diin ahaan waxaana intaasi usii dheer dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin cunsurinimada iyo arrimo kale aqoon-yahanada iyo culimada ayaa marar kala duwan bulshada uga digay ku noolaashaha waddamada gaalada taasoo ay sheegeen in lagala kulmayo dhibaatooyin fara badan darawallada ku kaxeeya gaadiidka muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa ka cabanaya dil iyo dhac ay kala kulmayaan dowladda federaalka maxamed ciise waddada isku xirta muqdisho iyo gobollada dhexe darawallada halkaasi ku kaxeeya gawaarida ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan ciidamada dowladda federaalka degmada cadanle ee gobolka shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka ay dhibaato ku hayaan dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmadaasi oo ay ugu horeeyaan gaadiidleyda gaar ahaan darawallada isaga kala guusha banaadir iyo gobollada dhexe waxaa lasoo sheegayaa inay gawaari badan oo ka yimid muqdisho kuna sii jeeda gobollada dhexe ay ku xayiran yihiin duleedka degmada cadanle taas oo ay ugu wacan tahay lacago xaddhaaf ah oo la duldhigay gaadiidleyda waxay sheegeen in laga qaado lacago baad ah ayna u dheer tahay dilalka bareerka ah ay u geysanayaan ciidamada dowladda federaalka waxaa ka tirsanahay darawleenta ka shaqeyda muqdisho iyo mudug iyo galgaduud baabuurka ka shaqeeya darawleenta oo wadaa ka mid ahay dhibaatada qabna waxa waaye xawle iyo inta muqdisho udhexeeda waxaa ku qabnaa dib waaweyn annakoo lacag baada nala ka qaado oo lacagta ogol oo lacagtii dhiibna waxa laga maarmi waayey in nala dilo nafsadeenii nalagugu yimaado ayadoo saas dhac hadeertan waxaa taaganahay xawle wiil walaalkii lagu dilay si lagu dilay annaga waa istaagnay waa ka dambeynay ilaa haddeer waa wax ka qabtay lama arko ilaa haddeer waa xayiranahay ilaa haddeerna waa ku xayiranahay waa ciidan ku labisan diriisa ciidanka dowladda ku labisan waayo lacagta waa dhiibnaa lacagta iyadoo baadi aheed aa dhiibnaa annagoo lacagta diyaar la-ah waa waxa laga maarmi waayey in nafsadeeni keliya la daayo hameenka sameenka qof lagu dilay hameenka laado laba qof baa lagu dilaa deegaanada dhibanka ka jira waxa waaye waa xaaji cali ilaa raagaceelle ilaa warshiik ilaa bashaqle intaas waaye intaasa dhibku naga tagay ayaa ka mari weyn waa leyla calaawi waa leyla calaawi leyla calaawi waaye nin baa nalakaga jira darawaloo baabuurta weyo farxaan xirsi warreele la yidhaa ninkaa gardaraa lagu dilay lacagta baada magnaga ka qaada bacdiye horena loo galay mana baartay ninkaasna waa la dilay waa cadale iyo warshiiq iyo ceelmacaan intii u dhaxayda ilaa galgalato kasoo bilow galgalato iyo ceelcadde iyo ceelmacaan iyo meelaha miyiga oo ka dhexeeya iyo bashaqle meesha ku magacaaban iyo warshiiq iyo beekle cadale intaa ilaa ilaa muqdisho ilaa deegaanka cadale soddon iyo afar isbaaraa taal basharegaraa jidkaa lagu istaagayaa ma gaariya ma darawala ma hebela loo kala soocima gaarigan istaagan baas baa lagu furaya gaarigii istaagana waxa leeyahay calaa qof boqol doolar ha tuuram calaa rakaab cabashadan gaadiidleyda ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan kow iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay kufsi u geysteen gabar yar oo afariyo toban jir ah waxayna kala degeen gaari rakaab ah oo ay saarneyd oo marayay degmada cadanle kana soo baxay gobollada dhexe kuna sii jeeday muqdisho maamulka yahuudda ayaa jabsaday barta guutooyinka militari ee cisudiin al qasaam ku leeyahay internetka warar rasmi ah oo kasoo baxay garabka militari ee xamaas oo lagu magacaabo cisudiin al qasaam ayaa lagu xaqiijiyey in wabka ay ku leeyihiin aaladda internetka ay jabsadeen hakars ka tirsan maamulka yahuudda oo taageero ka helaya shirkado caalami ah al khasam waxa ay sheegtay inay waxba kama jiraan yihiin imailka ku qoran websaytekoodii hore ee alkhasam dotnet maamulka yahuuddana uu doonayo inuu helo macluumaadka dadka lacagaha ku taageera garabka militari ee cisudiin al khasam waxa ay sheegeen in khubarada dhanka itiga ee cisudiin al khasam ay ku howlan yihiin sidii ay dib gacanta ugu dhigi lahaayeen webka laga jabsaday inta ka horeysana ay isticmaalayaan websayteka alkhasam b s ciisudiin al khasam waxa ay sheegtay inta labada maamulka yahuudda uu ku jabsaday websaytekooda ay gacan ka siiyeen shirkadaha ugu weyn ee caalamka ee ka shaqeeya internetka waxaana ay sheegeen in dhankooda ay dadaali doonaan guud ahaan caalamka muddooyinkii u dambeeyey waxaa kusoo badanaya weerarada xagga internetka ah ee lagu jabsanayo kombiyuutarada iyo xogaha xasaasiga ah oo ay leeyihiin dowladaha ururada iyo xitaa shakhsiyaadka waxaana internetka ay khubarada ku tilmaameen inuu yahay god mugdi ah oo ay tahay inuu qofku ka foojignaado iminkana kusoo dhawaada xubinta ganacsiga iyo waryaheena maxamed ciise تجارتي منباعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo gudbin doonnaa ganacsada ku dhaqan gobolka bakool oo inoogu warramay sida loo iibiyo moordida hagaag moordida waxay ka baxdaa inta badan dalka soomaaliya waxayna ka soo go'daa gobollo badan oo ka mid ah dalka moordida ayaa waxaa ku jira caafimaad sida ay sheegeen dhakhaatiirta waxaana lagu kabaa dadka jaba sidoo kale waxay noqotaa dhowr nooc oo ka mid ah raashinka la cuno oo ay ka mid tahay mushaarida qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa noloshooda ku maareeya iibinta moordida maanta ayaan waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay nin ka ganacsada moordida oo ku sugan deegaanka ceel ansaar oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baa'i bakool wuxuuna inoogu waramay sida uu ugu ganacsado isagoo sheegay in ay beertiisa kasoo go-do kuna iibiyo baqaar uu halkaasi ku leeyahay iyo faa'iidada uu ka helo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxma waxaad ka warbixisaa ganacsiga aad hayso iyo halka aad ku ganacsato iyo waxaad ka ganacsato waxaan ku ganacsadaa badarka oo lagu oo loo yaqaano masajada waxaan ku ganacsaa yidhaahda eelansaar intee ka tirsan tahay eelansaar eelansaar kool ba koolay ka tirsan tahay haa masajada iyo biliirka iyo galleydan gadnaa waa gartay marka ma beeray kaaga soo go-daa masagada mise een, waa waa soo gadataa oo kadib waa sii gadaa wax soo gatana way jiraan laakiin waxay u badan yihiin kuwa beeraha kusoo bax waka marka beeraha kuwa kasoo go-o ma beer adiga leedahay baa mise beer oo adiga aad ku xiran tahay waa beer aniga aan leeyahay haa sanadka wax ii soo go markay soo go'do waxaa waaye wado badana loo soo maraa beerta markay kasoo go'do makiiro meel la yidhaaho oo masajida oo kala saarta ayaa la gelin waxaa lagu shibaa fuusaynta lagu shibaa dhowr bilood ay leeta noo tacdaa marka dhowrta bilood markay fuusada ku jirto kadib waa laga soo saaraa markaas kadib aa la iibiyaa orna loo iibiyaa waxaa waaye loor loor ahaana loo Eh, waxaa loo geli fuushada loo geli karaa qaab kasta loo isticmaala baa ii furan basaara ii furan faa-iida noocay ku qabtaa marka
faa'iidadii usoo gashay waxaa waaye beerta markay kasoo go'do waxaa waaye middaas adaa iskale lima ahaan marka beerta kasoo go'do waa alaaloor saddex boqol boqol iyo konton saasaa lagu iibsadaa marka dambena waxaa waaye labaatan doolar oo u yar qiimaha la jiraa marka saddex iyo toban doolar laba iyo toban doolara lagu iibsadaa alaaloor kadibna waxaa waaye labaatan doolara la iibiyaa waa labada kun iyo labada kun iyo sideedii aan soo bilaabay hadda labada kun iyo labaatankii bishii toddobaada lagu jira saan dareemay intaas waan ku sii jiri waa la joogay faa-iida la taaban karo oo hadda wax aad ka samaysato ma jiraan
hahaha guryaalan ku dhistay maxaa dhacay sanadahan dambe waxaa kusoo badanaya dalka soomaaliya isticmaalka badarka kasoo go-a dalka taas oo ay ugu wacan tahay baraarug badan oo jira oo ku aadan faa'iidada iyo waxtarka uu leeyahay raashinka dalka xubinta ganacsiga halkan ayaan kusoo afmeeraynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها warkaanna waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina madaxweynaha dalka maraykanka ayaa cabsi uu ka qabo corona dartii u xirtay maaskarada wejiga madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa markii ugu horeysay xirtay maaskarada wejiga oo tan iyo markii corona uu dilaacay uu dafiri jiray in uu qaato mar uu booqanayo isbitaal military oo ku yaala gobolka maryland ee dalka maraykanka ayaa la arkay trump oo wejiga ku xirtay maaskaro waxay ku soo aaday xilli dadka maraykanka u dhimanaya cudurka corona ay laba kacleeyeen maalmihii lasoo dhaafay jaamacadda john hopkinsna waxa ay sheegtay in in ka badan boqol iyo afartan kun oo maraykan ah ay u dhinteen fayruska corona halka in ka badan saddex milyanna uu ku dhacay corona inta badan madaxda caalamka iyo hogaamiyaasha wadamada adduunka ayaa xirtay maaskarada wejiga tan iyo markii u dilaacay cudurka corona iyagoo lafahooda u baqay trump bishii may ee lasoo dhaafay wuxuu ku soo rogay dhammaan shaqaalaha aqalka cad mas-uuliyiinta maamulayaasha iyo ilaalada amniga inay xirtaan maaskarada wejiga si looga taxadaro in cudurka uu ku faafo gudaha aqalka cad waxaana uu ku qasbay dadka soo booqanaya aqalka cad iyaguna inay xirtaan maaskarada warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta